shahra waan ku salaamaya aad iyo aad waad umahadsan tahay hore waxaan ugu sameynay isla barcocam la yidhaahdo barwaaqo ayaan beera iyadoo qof kooban laga sameeyey dadka oo loo maalgeliyey oo siidka la siiyey oo ay guryahooda iyo daaradahooda ku beeranayeen waxyaalaha khudradda iyo waxyaalaha noocaasa marka runtii way ka najexeen waana lagu najexay waxay same usoo baxay khurradda aad u wanaagsan oo taya fiican leh biyihiina way haysteen iyana waa loo diyaariyey waxay marka ka faa'iideen waxay cunayeen iyo waxay ganacsi u galayba labadaba way ka faa'iideen tanna waa sidii kale oo tani tii way ka yara ballaaran tahay waa green housyo dadka looga samaynayo kaamkooda oo tababarna la siinayo sida green house wax loogu beero iyo sida wax uga soo baxaan oo biyaha isticmaalayaana aaday u yar yihiin tayada wax uga soo baxayaana aaday u fiican tahay tiradeeduna aad iyo aaday u badan tahay waxaa kale oo iyana dheereen jaamacadda barco iyana green house laga samaynayey iyana ardayda lagu tababarayey waxaa kaloo u dheeraad ahaa sagaashan qof oo caamka ka mido la tababaraya iyana u dheeraa dadka barakacayaashaba ka manafacsanay iyagaana iskaleh waan gartay markaa dhulkii iyo beertii iyo biyihii oo loo loo diyaariyey ma iyagaa maamulaya mise waa loo maamulaya wixii kasoo baxuun baa la siinaya iyagaa maamulanaya waa lagu tababarayaa siday u maamulan lahayn iyo siday u beeran lahayn dabeedna waxaa kasoo baxaana iyagaale maamulkeedana iyagaale iyagaa gacanta ku haystaan marka ma laga fakeray si ay ugu heshiinayaan in hadhow loo kala bursanaynin ha wa wa waa laga heshiiyey waxaana ka bursanmaya dee gacanta guddiba kaan weliba guddi buu ley guddidaasa gacanta ugu haynaysaa marka tirada dadka ka faa'iidaysan doona saddexdaa goobood ee aad beeraha ka samayseen imika intee leegtaad ku qiyaasaysaan qoys ahaan ama qof ahaan wallahi waxaan qiyaasayaa kaamka qaarkood mid waxa weeyaan lix boqol oo qoys weeye midna waxa weeyaan afar boqol oo qoys midna waxa weeyaan kuwa horena waxay ahaayeen ilaa ilaa shan boqol iyo afartan qoys bay ahaayeen marka isaad waa dad laba kun ku dhowdhow ma markii ugu horreysay baa mashruucyadan beeraha aad ka bilowdeen somalilan ha waa markii horreysay muddo fara badan ilaa inta xabiskan aan imiba eeda waxaanu kala hadlaynay laxa yaree lacagta yare dadka la siinayo in la joojiyo oo loogu bedelo wax faa'iido u leh oo mustaqbalkooda anfacaya oo aan gacan horsiga ahayn oo iyagu xoogooda ay ku shaqaystaan waxaanay u bixiyaan xalka waara la yidhaahdo ay loogu bedelo dadka lacagta yare emergencyga marba la siinayo marka siyaasadeedun bay kamid ahayd marka horeba siyaasadda xukuumadday kamid ahayd marka horeba in laga guuro qaabkan hore oo qaabka loo wareego dadku wax lasoo baxayo waxaad xustay inay jiraan barakacayaal kale oo dukaamo iyo ganacsi loo sameeyey bal kuwaasii faahfaahin kooban naga sii waa badan yihiin meelaha barakacayaasha had iyo jeer waxaa laysku dayaa waxaanu samaynaa dadka lacag baa la siiyaa lagu maalgeliyo ilao ganacsi ku abuurta ama iyagoo koox kooxa oo sidii shirkadeeda ama iyagoo qof qofa had iyo jeerna koox koox bay u badan tahay marka inta badan waxaan odhan karaa boqol kiiba dha sideetan ama boqol kiiba sagaashan way ku najaxaan way ku guulaysteen oo ganacsiyadooda horey u mareen waxaa lamid a iyaguna dhalinyarada ina laga soo celiyo dee libiya iyana runtii ganacsiyo xoogle loo abuuro oo lacag fiican la siiyo tahriibayaashii dib u soo noqday dib loo soo celinaya ha marka waa taana waa lagu najaxay waxa loo saxataa wax qaarkood waxa loo sameeyey suuqyada ay ku ganacsan lahaayeen markii ganacsi loo abuura suuqyada ay ku ganacsan lahaayeen loogu daray tiro ma noo sheegi kartaa ilaa hadda dad dhalinyaro ah oo dib loogu soo celiyey dalka intay tahriibeen oy muddo ku xayirnaayeen libiya iyo waddamada kale halkan imika ganacsi looga sameeyey oo sidaa ku shaqaysta ha tiradooda imika aanu ilaa imika haynaa waxa weeyaan waa toddoba boqol iyo sideetan iyo toddoba meelaha adigu ilaa sideed boqol oo qof weeye oo ganacsiga loo abuuray qofka isagaa la weydiiya maxaa doonaysaa ina qabsato qaar wuxu odhanaya gaalan ku shaqaystaan doonaya qaar wuxuu odhanaya raislan doonaya qaar wuxuu odhanaya ma dabakaayo waxaan doonaa meel msa bagaashkan doonan qofku wuxuu isagu codsado ayaa wax lagala qabtaa si guud waxaad nooga warantaa guddoomiye barakacayaasha iyo qaxoontiga somalilan ku sugan waxaan ka warhaynaa inay jiraan dad ama ka yimi etoobiya ama waddamada kale dariska ama waddamo ilaa asia qaarkeed ka yimaadeen qorshahan ay ku joogaan somalilan qaxoontinimada ah iyo dadkan barakacayaashii waxay ku kala duwan yihiin faahfaahin kooban naga sii iyo haddii ay isku meel degan yihiin ama meelo kala duwan aad u kala samayseen maaha wax weyn bay ku kala duwan yihiin dadka qaxoontiga ahi waa qofkii qaxoonti soo maray wuu garanayaa waa qof waddankiisii dhibaata intay ka dhacday waddan kale u hijrooday u haajiray oo ka helay magangelyo iyo deganaansho ka helay ama ogolaansho ka helay inuu halkaa dego barakacyaalla waa dad muwaadiniin oo waddanka gudihiisu dhibaata ay ku qabsatay abaar ha noqoto daadad ha noqoto dhibaato kale ha noqoto dabeedna wadankii meel kamid a un intay ka guureen meel kamid oo ay kala degay weeye ama deegaankoodii rasmiga ha ka wareego deegaan kaleo isla waddanka gudihiisa kuwaas waa barakacyaal la yidhahdaa laakiin qaxoontigu waxa weeyaan waa dadka ajaanibka waddanka dibadda kasoo geliyay dowladduna ogolaansho ay siisay mana jiraan meel ay wada degan yihiin dadka qaxootiga waxay ku dhex nool yihiin bulshada kale reer somalilan bay ku dhex nool yihiin oo magaalooyinkay degayen iyo kaama ma laha kaama looma samaynin magaalada ayay degayen iyo kuwa kale laakiin magaalada waa degan yihiin laakiin kaaman bay leeyihiin dadka barakacyaasha iyaga gaar u ah